bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanto faylaamiin faylaa ka dhowaada warkaana hamingnamee warbaayinta warsan qodobadaysin ka dheegi doontan haddii ilaahay yarantuniga guda jarna iyo walibaa ku mide shacabka beledweyne iyo baaqan diran dowladda soomaaliya iyo weliba maamulka gobolka hiiraan iyoo sheegeen intiyo hiri doonana hadka gobolka hiiraan iyo weliba meeliya ugutoosanta dhanaga etoobiya soomaalida kanool koonfur africa oo kuliya markiia kubahiya dowladda amisom oyo hirtii heerada halana iyo weliba dhaqaaqyadii meydhasayti kusooden oye roojidi hayaraadii iyo hasaartii duulimaadyadii dulo dalka soomaaliya lahasaari may kudhaqan oo isu dhaqan galay sarkaal lagadili magaalada boosaaso iyo weliba howlgal kusooda dada ka amooda shalbaaburose kudhii gudadalkaasiti ee kenya dowladda oyan iyo qalabyan dowladda oya qalabyanka tirigale gobolka corona virus lonkorseed oyaa ka wareejiyay gobolka banaadir waarinka dambeeya cudurka corona virus iyo weliba caalamka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamiignimoyaada bahaa itow axaad isniignaya hagooyida hayta taariikhdaniyaada ka toosanta labaatan iyo sagaalka bilo saddexaad ee maarsa sanadka lamada kun labaatanka intaasi weliba ayohayana qodobadii wararkaana hamingna maatana ka dhawaaday soogiiyo faahfaahsana kabilaawna kureyda marakii madawiinaga dhawaaniso koonfur africa usu xaalada bandowe isu hasaari ama muddo yaa u koobantay labaatan kow dalkaaseydiisu kaga dhawaaqay siloonka horseeda faafowka cudurka corona virus walibana inta badanba yee dhaqan galay amarkaasiti iyadoona dadkii uu soo gaamiyay ay kumid tahayana soomaalida ka nool dalkaasiti ee koonfur africa soomaalida ganacsi ahaan roga dalka koonfur africa iyo weliba intiyo badanbayo hahirana meelosho ganacsiga uusoo hogaamiyaya amarka madawiinaga koonfur africa welibana silamid amarkaasiti uusuu hogaansimana ajaaniibta ka nool dalkaasiti ee koonfur africa sawiro laaqaadi meelo ganacsiga ee soomaalida kalata iyo weliba iyo muujaasa intiya hirnyina welibana iyo jartaya aano kaleed oo wili loonfulina amanfulin amarka bandowke haabaxaato ciidamo dalkaasiti koonfur africa yaase hoogee kahiran magaalooyinka soomaalida ee ganacsiyaanka iyo kahiran iyo weliba kumid aha oyo hoskan dalkaasiti koonfur africa qaar kumid a ganacsatada soomaalida oyo warbaayinta la hadlan iyo weliba iyo sheegana intiyo bandowka iyo khasaareen dhaqaale iyo gabaalada doonta dhanaga ganacsiga maadaama wadankaasiti iyo sii roogan welibana dhaqaaqa badan haddii isu ganacsiga sayti isu hirimayo saameynyo kabaalada doonta booliska koonfur africa iyo weliba iyo argaana meelo nkuwin ee dalka sayti welibana iyo kawadana howlgala lakaaqeeyowa waana lag adkayowa bandowka isu ka dhawaaqay madawiinaga koonfur africa iyadaoona la jiri dad kaleed oo meela saytiga ganacsta iyo waanaan hogaansanaa amarka madawiinaga dalka sayti koonfur africa amisom iyo weliba ayaa ka dhawaagday intiya geeka lagu bilaawaba iyo haruntaanka wiin ee harada halana taasiiti oo muddo soddon maalmood ee la raawi howlogii kusooday sababta la xiriirta cudurka corona virus oo dhowaan laku heli qof surooga harada halana qoraalkan kubahii midooda africa iyo weliba laka sheegay intiya markan usoo socdo doono muddo soddon maalmoode waana laka raawi dhammaan dhaqaaqyada iyo weliba howlgalladii meelasayti ku socdeen welibana usoo saameyn kabaalada doone shaqaalo safaarado shisheeye iyo weliba hay-ado u n-ka kayaala gudo helana amarkan iyo weliba lakawargilay dhammaana shaqaalo ka howlgalo herada halana hanasiti oo yo kumid aha ajaanibta iyo weliba sida oo kaleeta safaarado kaleeta kayaala oo milataytiga kuroogan saadhoon korseeda faafowka cudurka covid nneteena tallaabadan oo amisom iyo kiroojidii howlgalkii sukasooday xerada halana iyo weliba iyo haka toosase hila jimaada laadhaafi gudo xerada sayti laku heli qof ajaanibe ousoo qabo cudurka coronavirus ka sayti oona soo kumin tahaya dadka qandaraasiyaalka kashaqeeya waa ama anshaqeeya waa qaramada midoobeya walibaas aaba ka hor isu dhaqan galaya go-aankii shalayti iyo hasaarta dowladda federaalk ee soomaaliya kaasii donald crewi dhammaan duulimaadyadii gudo dalkakan soomaaliya dowladda oya go-aansha iyo kasheegdi intiisu qaybisu kuweeye dadaalada iyo krewasa hakamayowka fayraska corona isu dunida eedanka sii badadahaya go-aankan oo dowladda iyo isu-ayeentiyo fuliida labaatan afartii saadood ee laadhaafi iyo weliba dhibaatooyin badan iyo kishaano kortay dadkii markii hore safar jari waana inshal bahajari iyo weliba meelo kaleed ee shirkado diyaarado iyo ona isu amarkaasiti lakawargeli inti isu kawargeli wasiir omar osu sheegi intii iyo dadaalahayana badqabka dadka muslimiinta iyo eyin rakubaysan iyo weliba la sheegay intii bartamo magaalada boosaaso ee haroonto gobolka bari iyo ka dilan sarkaal la sheegay intii isu ku tirsanaayo wahada anshuurta bariga dowlad goboleedka dhanigaasaitiya puntlandna sarkaalkan oo magaashay laka sheegay aynab maxamed dunge iyo weliba laka dilayo meelmaqaahi ayaa ka taalla magaalada boosaaso islamarkaasaytina dadkii ku dambeeyey dilkaasaiti meeliyo kubasadeen meelo dilakawsoo kudhi iyo weliba gobrogayaal iyo sheegana intiyo meelasayti iyo hadiiran ciidamo ku tirsana haan booliska puntland haana sayti oona meeliyo koowada howlgal lakabaada goboba dadkii ku dambeeyey dilkaasayti magaalada boosaasyo waliba iyo kumidata magaalooyinkanka amniga xun ee deegaanada puntland welibana toban toddobadii bilatan ee boosaasa laka dilay sarkaal kale oo ku tirsanaya wasaaradda maaliyadda puntland oo laka magacaabi jaray saleymaan axmed shire dadya waliba iyo ka muudana shil baabursa kudhi gudo dalkaasiitiya kenya shilkan baabur iyo weliba uusu sababay khasaara dhimasho iyo weliba dhaawac iyo weliba uusuu kudhiyayo meel an dhowa meela ganacsi oya kataala meela lankasowa ama ero deegaan iyo hosteedasa gudadalkaasiti oya kataala wadada weyn oo hariiryaasa magaalooyinka nakuro iyo weliba deegaan kaleed aya hooskaasa deegaanka siti shilkan oo soo kumidaya ama iyo waliba usukohay markii iyo iska dhiyan baabuur nooga hamuulka qaado iyo weliba mooto kaleed oya dhamada siti baabur iyo iska dhiyan welibana shilkaasayti ka amuuday lama qofa iyo shal hayan dadkii godaay baabuurka hamuulka iyo weliba ka kaleed oo saarnaayo mootada dhinaca kalena dhugunsidayaala shacabka beledweyne iyo weliba iyo kanawa meelasayti shacabka beledweyne iyo weliba iyo baaqandirana dowladda soomaaliya iyo weliba maamulka gobolka hiirana waliba siwarkun ismilanin ku diray waryaagana bashiir cabdullaahi cusmaana
iiraan iyo qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay in la joojiyo qaadka ka yimaada dhanka dowla deegaanka soomaalida ethoobiya kaas oo lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyne inkastoo iibinta qaadka dad badan ay noloshooda ku maareeyaan waa kuwan qaar ka mida oo ka hadlay
waxaan ka yaabanahay jaadka laga joojiyey nairobi loona fasaxay etoobiya maadaama oo dhibaatadaas ay tahay in la joojiyo jaadka si oonu u keenin faris dadka faariska dadka keliya ma wado waxaa wada adeegyada oo dhan wax oo bannaan oo gacmo lagu soo guraayo oo gacmo lagu taataabanayo oo gacan walba ay taabanayso marka waxaan jeclaan lahayn dhibaatada uu nagu haaya jaadka awalgu in haddana la dhammaystiro oo gebigooda labada waddanba laga joojiyo dowladaha kaleeta kenya iyo soomaaliya inay xuduudda ka jirtay qaadka anigana nooga furaya dhinacan etoobiya nooga soo galgalo marka wax kastana dhibaatada waxaa keeni karta cudurro halisna waa keeni karaa cudurrada loo yaqaana corona virus qaadka dhibaatooyin badanoo wataa marka dowladda federa- dowladda soomaaliya waxaa ka codsanayna weliba siiba maxamed cabdulaahi farmaajo inuu naga qabto cuduradaas oo halista xuduudadan kenya waa laga xiray laakiin dhinacan etoobiya qaadka oo kasoo gala nooga furan yahay waxaan joogaa magaalada beledweyne waxaan maanta ka cabanaynaa hataan u nahay dhallinta ku dhaqan magaalada beledweyne bulshada dhammaan qaadkaan dowlad soomaaliya way mahadsan tahay way xirtay kenya waana xiri laakiin xuduudaha oo etoobiya iyo soomaaliya way furan yihiin waxaan dhihi lahay dowladda soomaaliya baaq u jiidi lahay inay qaadkaan dhankaan kiyo meeshaan ay naga joojiso ay say etoobiya kenya say uga taxadireen inay nooga taxadireen inay nooga taxadiraan aan dhihi lahay ha nooga taxadiro madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ha naga adkeeyo dhanka etoobiya kenya wuu naga taxadira laakiin etoobiya ha naga adkeeyo sheekh xuseen cismaan cali waa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan waxa uu sheegay in ay xiri doonaan xadka uu la wadaago gobolka hiiraan etoobiya kaas oo maalin kasta qaadka laga soo geliyo annaga hiiraan ahaan alxamdulillah hadda waa fiicannahay gaar ahaan beledweyne waa fiican yahay wax hadda dhibaato oo hadda aan aragnay wax hadda takhaatiirta ay noo soo gudisay ma laha dadaal badanna waa socdaa somaatik waa joojinay marka laga reebo masaajidada marka laga reebo ganacsiga inaan wax saameen oo ku yeesho mana ganacsiga waa ujeediin caadi waaye sicir barar ma jiro alxamdulillah ganacsiga waa caadi siyo u socdaa laakiin ka maamul ahaan iyo takhaatiirta iyo hay-adaha samfolka ee ka howlgala gobolkiina gaar ahaan magaalada madaxda beledweyne gaar ahaan qaybta caafimaadka khuseeya dadaal badanaan wadnaa wacyigelinaan wadnaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo eh, hadda waxaanoo qorsho ah haddii aan dareegno mal walba- meel walba waa la xerayaa la yidhi oo hadda waddooyinka meel meel way ku leedahay. qoladan qoladan gelinka shanaad waxaan maqalnay inuu eh, aagiisa xirtay annagan insha allah haddii la yidhahdo meeshaas waxaa go-aan ku gaarnay in hadda xuduudda dhinacaas meeshaas naga xigta in aagaas ayagana ciidan la geeyo ayagana aan xirno
wadkaasi welibaan dembe warbixintii waryaagana bashiir cabdullah cusmaan saniin ku diri magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana surunkiisin warkog dhugunsidaha itagna weliba waa warbaahinta warsan ee haruntiya beledka dambe dhaba dhugunsidayaala inka dambeyntii wararkii inka dambeeyay cudurka coronavirus iyo weliba caalamka tirada dadka cudurka coronavirus amuudiya wadankaasi tia mareykanka iyo weliba iyo koran dhaaftaiyo lamukuntasitonia kudhikaasa inta lamadii maalmood ama la maalmood gudaantiyaba iyo lamas iyo lama koreankati dhimashada tirada yususaway cudurkaasayti tumin lama kun oo qof iyaha tir la ogi intii cudurkaasayti uusan ku kadhay gudo wadankaasyti aabahaata madawynaga maraykanka ee donald trump iyo weliba si deg deg ee usanka nagadaya meelasaytiya suurtagalnimada hayiraada usu hasaari deegaanada usu udurkan sida ba-an usu ankafaafiya new york iyo weliba new jersey lamadaa saytiya goobad iyo weliba iyo ejon ku dhirfana fikirka ma fikirka saytiya kubahi dhinaga madawynaga maraykanka ee donald trump yurubna tirada dadkanka amuudiya udurkan iyo weliba iyo korandhaaftay labaatan kun iyada-oona talyaaniga iyo weliba isbanyona iyo ka warmeen intii maalinta shideediya dalashayonka amuudan walkubadan siyeed boqol dalkiiba talyaaniga iyo weliba usunuso si eedan adkay hayiraada dalashaya usu hasaare weliba nusu hasaaraya intii la ogaada heerka nka inka dambeeya dadkaasiti cudurka coronavirus ayonka amuudan dowladda isbaan iyo weliba ayaa sheegdaya intii dhammaana shaqaalo as-aasiga hatiyo qasabyada kaata intiyo manateediyo iyo si rogan muddo lama toddobaad gudaantiyo ee faransiiska oo sunan dadkaasiti unka amuudi iyo weliba iyo koran dhaaftaya lama kun oo qofa iyo weliba ra-iisul wasaarigii meelasayti warkii hamiina madhugun sidayaal hilowinsin kula socotan warbaahinta warsan runtiya beledka tambay dhaba surankun iyo ninka dhanyo dhugun sidayaala warakano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaha sinsaari waan isnin soo siiyay kamaasintiin dhugunsadabku warbaahinta warsan ee baydhabo arkin subuda ka jaray dhinaga sanaada cabdulaahi jeeriyahaye dhankii warkaana mooda marata kula qobsadii weliba oo soo qoraal iyo weliba maqale radun ku fiirsada goraa bogan taraadkuna kalena w w raadiyaha warsan dot com amaan allah